madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weliba uusan ka hambaliyey dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan bulshada soomaaliyeed munaasabadda barakaysan ee ciidul cadxa madaxweynaha iyo munaasabadda farxadda ciidul cadxa daraadiye weliba uusa booriyey qof kasta inuusa galan kujeysada farxadgelyowka dadka tabaalaysan abaaro iyo in shacabka muhiimadiyo siyaan ku shaqeeyowka danta guud oo amnigan ka horeeya midnimada wadajarowka haanuse dhammaantiyo tiiraran ee waajibaadka diinta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan iyo ciido kaloo badan oo mustaqbalka ana nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni dalkeenna iyo dadkeennu ay helaan allah nagu gaarsiiye ayaan leehay walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin caqiidadeenna islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aada iyo aada u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo ciidda carafa waxaan leeyahay dembigeenna allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaana dhibaatadooda iyo culeysyadooda ilaahay ha ka qaado dowladnimadeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennana ilaahay kor ha yeelo deganaanshiyo iyo amni iyo istiqraar intaba allaha siiyo taas waa intii duca intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan halkan aan baaq uga jeediy oo ah baaqaas laba waxyaabood oo aada iyo aada muhiim u ah in ay sameeyaan midda koowaad waaye in lays cafiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo haddii uu u garaabay uu cafis weydiistay iyo haddii aanu weydiisaninba inuu cafiyo qodobka labaadna waxay tahay ilaahay dadka xagga xuquuqda iyo xagga caqiidada iyo kulli waa ka saman yihiin laakiin xagga hantida ilaahay dadka kama simin oo dadna waxyaraanta ayuu ku imtixaanay ilaahay dadna wax lahaanshaha ayuu ku imtixaanay kuwa wax la-aantu ay haysatana samir iyo dulqaad iyo allabariga inay badiyaana laga rabaa kuwa wax haystana sadaqada iyo kaalmada iyo maxaanku irahday dadka isticaanada ay u sameynayaan ayagana inay kordhiyaan oo ay badiyaana laga rabaa waxaan leehay walaalka soomaaliyeed oo wax haystow walaalkaaga gacantiisa ay gaabatay wax u tar deriskaaga eeg ilmahaagu inta farxaan ilmaha deriskaaga farax la-aan yaanay ahaanin maanta ilmahaaga inay ciidaan cunto macaan cunto fiican cunaan deriskaagana yaanu cunto la-aanin ama ilmihiisu aanay gaajaysnaanin ha loo gargaaro kuwa masaakiinta ah ha loo gargaaro inta danyarta ah inta wax haysata ayaa arintaa ay ku tahay fariinteeda ay ku socotaa walaalayaal aan iskaalmayno haddii aan dhulka isku kaalmayno ayaa ilaahayna cirka naga soo dhulka haddaan isugu naxariisano ayaa ilaahayna cirka nooga soo naxariisanaya aan isu naxariisanno aan iskaalmaysanno maantoo kale waa maalinta in lays xuso u baahan maalin kasta maantoo kale ma aha maanta waa maalin gaara sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay walaalayaal ha lays cafiyo marka koowaad marka labaadna ha lays kaalmeeyo farxadda ha la wada wadaago maalinta ciidda ah intaa kadib guud ahaan walaalayaal dalkeennu duruufo aada iyo aada u adag ayuu muddo dheer kusoo jiray hadda wuxuu joogaa meel oo duruufihii ka soo baxayo soo hinqanayo oo dhinaca wanaagga iyo horumarka iyo deganaanshaha amniga xaggooda uu soo hinqanayo